بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باب الصرف باب الربا والصرف باب كان وبابك سقالات أو كتاب البيوع waxa uu ka hadlayaa ribada iyo sarifka lacagaha la isku sarifo ribadu asalkeeda waa aziyaada ziyaadada ayaa la yidhahdaa riba allah subxaana wa tacaala waxa uu ku leeyahay qur-aanka faida anzalna calayha almaa ahtazat warabat rabat ay zaada yacni ziyaado weeye marka marka wax walba oo la ziyaadiyo oo markaas isku noocoo la kala ziyaadiyo ayaa la yidhaahdaa ribo oo waxa weye markaa ziyaada marka ziyaadadii ribadii waxay noqonaysaa imaa inay ka soo gasho min baabi ziyaada oo tafaadul uu yimaado oo shaygii la kala ziyaadiyo masalan dahab baa dahab lagu gadayaa in la yidhaahdo dahabkan ay dadku gara waxaa lagu kala isticmaalaa numbero masalan dahabka koob iyo labaatanka ugu jecel yihin inay yidhahdaan dahab numberkiisa sagaal iyo toban ama sideed iyo toban boqolkii garaam waxaad iga siisaa boqol iyo labaatan garaam waa ziyaada lama ogola maadaama ay labadii la isku gadayey isku nooc yihiin marka sharciyan waxyaalihii ribada kusoo aroortay ayuu baabkan u baabeeyey shiikhu iyo qaabka la isugu bedelayo oo la isugu sarifayo inay ribadu marka xaaraam tahay kitaabka qur-aanka a ku sugnaatay ilaah baa yidhi waxarama ariba waxala allahu lbayca waxarama ariba ribadii ilahay waa xarim sunahana waa ku sugnaatay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi lacana allahu aakil riba kan ribada cuna allaha naclado wa muukilahu kan cunsiiya wa kaatibahu kan u kala qora wa shaahideyhi iyo kuwa markhaantiga ka noqonaya kulligood waa la nacladay marka ijmaaca islaamkana oo waxa weeye dadka ahlusunna waljamaaca waa ku ijmaaceen inay ribadu xaaraam tahay qiyaaskuna waa keenayaa leanna waxa weeye qof waxay samayn jireen jaahiligii ama sida hadda dadka ay sameeyaanba oo bangiyadu sameeyaan qof miskiina ayaa xoole la dayminaya iskama bixin karo muddaa loo qabanaya lix bilood ku bixi baa laleeyahay maalintii waktigii dhamaata lacag ma haysto ama xoolihii bixi ama ribo ogolo baalagoda waa lagugu daraya oo waxaan maanta gaalada yidhahdaan interestiga oo ay kugu darayaan ribo ziyaado ah xoolihii qaada xoolihii aada qaadatay ka badan waxaa marka cadaalad maaha waa dulmi iyo dhibaato lamana ogola waana xaaraam marka waxaynu arkaynaa bal waxyaalaha ribada ku soo aroortay oo nebigu nahiyey iyo qaabka la isku waafajinayo oo loo samaynayo alxadiid asabcuun bacda almiatain laba boqol iyo toddobaatan xadiidka ah ayuu ka bilaabaynaa dersigan can ibni cumara radia allahu canhuma can ibni cumar ibn alkhadaab ay abd maya waa can cumar ibn alkhadaab radia allahu canhu cumar ibn khadaab waa amiiru lmu'miniin ayaa waxa uu yihi anahu qaala waxau yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii waxa uu yihi addahabu bidahabi riba ilaa haa wa ha ilaa hoo iyo hoo mooye waalfidatu bilfidati riba ilaa haa wa ha waalburu bilburi riba ilaa haa wa ha waalshaciiru bishaciiri riba ilaa haa wa ha xadiidkan marka waxa uu sheegay kow addahabu bidahab dahab markii dahab lagu gadayo addahab baa waxaa lagu beecinayaa bidahabi dahab kale laba dahab baa la isku gadaya waa ribo ilaa haa wa haa in hoo iyo hoo la yidhaahda mooye haa macnaheed waxa weeye hoo kan kana isi adna hoo adna hoo macnaha halkaa marka waxaa ma uu sheegin ziyaadadii laakiin xadiidkan waxa uu sheegay shardigu in uu yahay marka dahab dahab lagu gabayo inay tahay hoo iyo hoo lagu kala wareegayo waa qodobka waa shardiga koowaad ziyaadadana waa inoo imaan doontaa oo waxaa imaan doonta xadiidka soo socda mithlan bimithil waa inay isku mid noqdaan marka dahab marka dahab lagu gabayo labadaa shardi baa loo shardinaya kow inay isla eg yihiin oo isku garaam noqdaan labo attaqaabud in gacanta lagula kala wareego oo majliskaa lagu kala qaato oo aan midna dayn lagu bixin taasi waa markii dahab dahab lagu gabayo amaa markii dahab lacag lagu gabayo waa inoo imaanaysaa waa soo socota walfida walfidatu bilfida fidadu waxa weeye waa macdantii wax lagu kala gadan jiro fidada la yidhaahdo oo macruufka ah oo waraqna waa la yihahdaa fid waa la yihahdaa qalamna waa la yihahda marka walfidatu bilfida labadaasa wax lagu kala gadan jiray riba ilaa ha wa ha iyagana waa labadii shardi oo kale waa inay isla eg yihiin waana inay yihiin yadan biyadi ha wa ha iyo yadan biyadi waa isku mid waa inaan dayn lagu kala qaadane midka hore waa inuusan dayn ahayn oo ma oran kardhi dukaanka dahablaha inta tagtid boqol garaam oo dahaba isii waxaan kuu keenayaa boqol garaam oo dahaba laakiin biri baan kuu keenay ma oran kardhi waa inay noqotaa ho iyo ho oo lama ogola mithlan bimithlinna waa inay noqotaa walbir walburu bilburi burkii in bur lagu gado waa ribo riban ilaa ha waha kiish bura inaad kiish bura ku gedid walow hadday doonaan ha kala duwanaadeen noocooda laakiin mar hadday bur bay yihiin haba kala qaanidsanaadeen laakiin mar hadday bur yihiin oo bur lagu bedelanayo waa inay noqdaan mithlan bimithl ha yadan biyad waa inay isla ekaadaan waana in lala kala wareegaa isla markaba ilaa ha waha haddii shardigaa la waayo waa ribay noqonayaan washaciiru bishaciiri waa qamadigi in qamadi lagu gado waxa weeye waa riba ilaa hawaha ee yadan biyad iyagana waa sidii oo kale waa inay isla ekaadaan oo xadiidka soo socdaa qaydi doona oo sheegi doona isla ekaanshaha hawahaana xadiidkaana sheegay yadan biyad halkaa marka xadiidkaani afar nooc oo ribadu ka timaaduu inoo sheegay waxaa jira timirtii oo una sheegin milaxa uuna sheegin oo xadiid kale ku dareen asnaafta marka ribada ku soo aroorta afar buu xadiidkaana inoo sheegay waa dahabkii dahab lagu gadayo fida fida lagu gadayo bur bur lagu gadayo shaciir shaciir lagu gadayo intaa iyadoo kala bedelan marka la isku gadayo inooma sheegin axaadiista soo socotaa ka hadlaysa laakiin kana wuxuu inoo sheegay markii iyaga la isku gadayo inaan la kala badin karin inaan in dayn aan lagu bixin karin isla markaa lala kala wareegayo xadiidka marka waxaynu ka faa'ideynaa kow taxriimu beyci dahabi in dahabkii dahab lagu gado oo dayn lagu bixiyo inay xaaraam tahay fidadiina la mid tahay laakin laabudda waa inay noqdaan yadan biyad oo isla markaa lala kala wareega sidoo kale burkii iyo shaciirtii iyaguna waa sidoo kale shardigu waxa weeye waa inay noqdaan lala kala wareego meeshaa lagu qaato waxaynu kaloo ka faa'idaysanaynaa midda saddexaad sixatu lcaqdi inuu waxa weeye la kala gaban karo haddii shardigaan la helo oo dahabkii haddii ay isla eg yihiin boqol garaam iyo boqol garaam hoo iyo hoo hadday tahay waa la kala gaban karaa noociisa haba kala duwanaado burkii hadduu labadii bur kala duwan yihiin laakiin ay isla eg yihiin meeshana lagu kala qaan waa la kala gaban karaa oo waa la isku bedelan karaa oo iyagoo kala duwan sawar samayn karaa shaciirkina waa sidoo kale alxadiid alxaadi sabcuun bacda almiatain xadiidka laba boqol toddobaatan iyo kow waa xadiidkaan soo ishaaraynay oo caddaynaya shardiga inay isla eg yihiin xadiidkan laba boqol toddobaatan iyo kow waxau yidhi wacan abi muusa wacan abi saciid alkhudriy radia allahu canhu qaala waxau yidhi ana rasuula allahi sal slam qaal rasuulka ilaahi waxa uu yidhi laa tabicuu aلdahaba biاdahabi ila mithla bimithl laa tabicuu ha iibinina ha ku iibinina laa tabiicu dahaba dahabkii ha ku iibinina bidahabi dahab kale ha ku iibinina ilaa mithlan bimithli inay isla eg yihiin mooye ilaa mithlan bimithli iyagoo isla eg in la isku iibiyo maahee ha kala badninina weeye oo waxaa la diidayaa riba alfadli ribada ziyaadada ayaa la diidayaa riba nafiicana waa iman wa waanu arki doonaa waka wuxuu yihi marka walaa tushifuu walaa tushifuu ha iskala dheeraysiinina bacdahaa calaa bacdin shafiga waxa weeye macnaha in la kala dheeraysiiyo oo waxa weeye midba midkii kale uu ka badan yahay marka walaa tushifuu ha kala dheeraysinina oo waxa weeyena kala dheeraanin oo kala badnaanin ha kala badnaysinina oo waxa weeye bacdahaa calaa bacdin qaarkood qaarka kale ha ka badinina oo ha odhanin boqol iyo labaatan gram iyo boqol gram baan isku iibinaya lama ogola wayna isla ekaadaan walaa tabiicuu ha ku iibinina alwaraq alwaraq waa fidadii ha ku iibinina bilwaraqi fidadii ha ku iibinina ilaa mithlan bimithl waa fidada wey ha ku iibinina iyadana inay isla eg tahay mooye walaa tushifuu waxba ha dheeraysinina yay kala badanin bacduhaa calaa bacdin qaarkood qaar kale yuu ka badanin walaa tabiicuu minhaa waa shardi saddexaad wey walaa tabiicuu minhaa shardigaani waa shardigii macnaha yadan biyadigii weye ee shardi saddexaad maa waa kii hore buu la macnaya walaa tabiicuu minhaa haa'iban binaajis haa'iban waa kii maqnaa wey oo aan majliskaas uulin oo taraa dukaankaygaan ka soo qaadi doona lagaa yeeli mayo binaajisna ay bixaadir waa kan markaa meesha yaalla macnaha midaad markaa majliska aad wax ku kala gadanaysaan mid yaalla mid maqan ha ku gadinina macnaha dayn lama ogola waan kuu keeni doonaa berri baan kuu keenin ama wakti hebel baan kuu keenin lama ogola haddaba xadiidku waxuu inoo caddeeyey inaan la ogolayn in ay dayn noqdaan wa fii lafdin ilaa yadan biyad waa inay noqdaan gacanta ii geli gacanta aan kuu geliye hoo hoo waa inay noqdaan waa haa haadii oo kale wa fii lafdin lafdi kale waxau ahaa ilaa wasnan biwasn waa inay isku garaam noqdaan waa ina garaamkii kala badnaanin haddii la garaaminayo mithlan bimithli waa inayna isku mid noqdaan sawaan bisawa waa inay isku mid noqdaan weye intaasoo dhan kulli marka xadiidka alfaadiisao dhan waxay isugu soo ururaysaa dahab markii dahab lagu gadayo inay garaamkooda waa inuu isla eg yahay waana in meeshaa lagu kala gataayo gacanta qof walba kiisii uu la wareego wey labadaa shardi markii la helo waa banaanya markii dahab markii fido iyo fido la isku gadayana waa saas oo kale burki waa saas oo kale markii bur lagu gadayo asnaafta ribowiga ah waxa weeye lamana kala badin karo daynna lama ogola waa in bartaa lagula kala wareego oo qof walba wixiisii uu qaato wey waxaanu ka faa'idaynaa marka xadiidka annahyu can bayci dahabi bidahabi in dahab dahab lagu iibi lagu iibiyo oo la kala badiyo taa weye midda la diidan yahay laakiin haddaan la kala badin waa la isku iibin karaa waxaanu kaloo ka faa'idaynaa inaan dayn lagu bixin karin annahyu can dalika yaqtadii altaxriim ayuu keensanayaa waana xaaraam lama ogola in dayn lagu bixiyo waxaynu kaloo ka faa'idaynaa altamaathul in loo shardinayo inay isla ekaadaan inay isku nooc noqdaan shardi ma aha oo mid raqamkiisu sideed iyo toban yahay koob iyo labaatan waa lagu gadi karaa ama sagaal iyo toban ama labaatan laakiin bishardi waa inay isla eg yihiin garaamkoodii oo aan garaamkii la kala badin qof walba isagaa markaa garanaya danta ugu jirta sababta ugu qaadanayo midkan kale laakiin hadday dhacdo in la isku gadayo waa saas maxaa marka lagaga bixi karaa xalka lagaga bixi karaa axaadiista soo socota caddayn doonto waxa weeye qofkii haddii uu isleeyahay dahabkaagaa qaalisan dahabkaagaad gadaysaa markaad gedid kabacdi lacagti kuu caddaato ku gado dahabka kaloo aad rabtid intuu kuu gooyo garaam nasiibka taa waa la ogol yahay oo axaadiista soo socota ayaa inoo caddaynaysaa laakiin in la kala badiyo lama ogola oo dahabkii garaamkii u isdheeraadaan iyadoo dahab dahab lagu gadayo fida fida lagu gadayo bur bur lagu gadayo amaa dahab iyo markii la isku gadayo fido ama dahab iyo bur ama dahab iyo lacag taa waxaa imaan doonta hadday iskhilaafaan fa ida ikhtalafuu hadday iskala bedelnaadaan oo ay noqoto adigu dahab baa wadataa noocu doonaan ku noqdee qofkaana fiduu wataa waan ku kala bedelanaynaa taa markaa waxa weye waana laka waa la kala badin karaa laakin shardigii waxaa taagan haawaha yadan biyad waa taagan yahy oo isaga lama lagama dayn lama ogola oo waxa weye marnaba isaga waa inay meesha lagula kala wareego ayaa shardigaasi u taagan yahy ama waxaa laguu ogol yahay waa inaad kala badisid keliya mar hadday kala duwanaadeen burkii waa saas beriiskii waa waxa weye raashinkii waa saas haddii beriis beriis lagu gadayo kulli waa noocaas oo kale waa inay waxaweye saa noqda xadiidka athani wasabcuun bacda almiatain laba boqol iyo toddobaatan iyo labo can abi saciid alqudriy radi allahu canhu qaala waxau yihi jaa bilaal bilaal baa yimid ila nabiy sala allahu alayh wali wasalam nebigu u yimid calayhi salaatu wassalaam wuxuuna keenay oo nebiga u keenay bitamrin timir barniy barniga waxaa la yidhahdaa waa timir haddaba macruuf oo madiino ka baxdo la yidhaahdo magaceeda weeye barnigu marka timirtaa barniga la yidhaahdo soomaalidu barni iyo dumarka ula baxaan marka waa timir qurux badan oo aad u wanaagsan oo curdon ahoo aad loo cuno fiican wey waa inta aynan duuguubin ayaa la yidhaahdaa ayuu u keenay nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaala lahu nabiyu sala allahu alay slam nabigaa markaa waxa uu ku yihi min ayna haada xaggee baad ka heshay timirtan wanaagsan oo cusub oo barniga qaala waxa uu yihi bilaal markaa kaana cindii agtayda waxa ahaa tamarun timir radii'un liidata oo duugowdayo timirtu markay intay xoogaa duugowdo ayna fiicnayn fa bictu waxaan ku iibiyey minhu saacayni bisaac waxaan ku iibiyey buu yidhi timirtaydii xumaa xumayd laba saac oo timirtaydii xumayda ayaa waxaan kusoo bedeshay hal saac oo timirtaan fiicana ayaan kusoo bedeshay oo maxaad saa u yeeshay oo arrintaa ugu soo bedeshay linudcima annabiya sala allahu alayh wasalam nebiga inaan ku quudino nebigu cuno ha liyudcima nabiy nebigu inuu cuno ama linudcima nabiy nebiga inaan ku quudino oo nebigu cunaan saa ugu soo qaado faqaala nabiyu sala allahu alay slam nebigu waxau yidhi cinda dalik awah awah waa kelimad macnaha waxa markii lag laga xanuunsanayo war ha samaynaysaa ka joog ka joog weyn ha ha samaynaysaas caynu riba caynu riba waaba ribada laftigeedii leanna waa ziyaada timid meeshii waa caynu riba maxaan samaynaa marka laa tafcal saa ha samaynin maxaan marka sameeyaa walaakin idaa aradta haddii aad doontid an tashtari inaad iibsatid fabic waxaad iibisaa attamra timirtaada iibi bibeycin aakhar qaymo kale ku iibi timirtaadii labadii saaci iibi uma ashtarii bihi uma ashtarii bihi macnaha uma ashtarii ku iibso markaa middaan cusub ha uma ashtarii bihi middaan cusub ku iibso marka waa meeshaan hadda sheegaynayo haddii shaygaagu aada isleedahay shaygaan waa liitaa intii laba jibaar shaygii aada dhiibi lahayd horta kaagaad iibinaysaa markaad kaaga iibisid qayma uu kuu gooyo ayaad kan fiican gadanay saasay marka hadda sameeyaan dukaamada markaa tegtay sacuudiga iyo dubay iyo dahablayaasha dahabka duugaaho aada wadatid iibi waa lagu leeyahy waa lagu garaamay waxa lagu leey intaasaan kaa siinaynaa markii lacagtaadii kuusoo xaasil noqoto baa waxaa lagu leeyahay haddaba dahabka aad rabtid noocee rabtaa marka kan cusub qaymihiis waa intaa intaad aduu garaan kuu goysa lacagtaadu qaado marka ama hoo lacagtaadi adaa ikhtiyaar le marka ama lacag ku darso adaa ikhtiyaar le marka xadiidkaana laga qaad marka nabigu wuxuu yidhi awah awah caynu riba taasi waa ribada laftigeedii ay macnaha waaba ribadii oo baraxla laa tafcal saaha samaynin walaakin idaa aradta haddii aad doontid an tashtari inaad iibsatid fabic tamra timirtaadii iibi fabiici tamra timirtii iibi bibeycin aakhar qaymo kale ku iibi oo raqiisa uma ishtari bihi tan lacagtii markay kuu soo baxdo tan cusub ku gado waka halkaasaad marka kaga baxaysaa ribadii iyo mashaakilkeedii oo dhan waxaynu ka faa'iideynaa marka xadiidka uu inoo faa'iideynayaa taxriimu inay xaaraam tahay riba alfadli inaan waxba la kala dheeraysiin karin noocyada isku midka ah inaan la kala dheeraysiin karin leanno bilaal timir buu timir ku soo gata ee waxa weeye wax kalema uu soo gadan hadduu marka timir ku gadan lahaa shaciir ama qamadi ama bur oo markaa waxa weye dee wuu kala badin lahaa leanna way iskhilaafeen laguma qabsadeen laakin timir buu timir kusoo gata waxaynu kaloo ka faaidanaa makhrajka dhibaatada looga baxayo waxa weeye inaad taadi iibisid liidatay aada markaa gadatid midda cusub sidaa nebigu inoo amray calayhi salaatu wassalaam xadiidka marka labadaas faa'iidadaynu ka qaadanaynaa oo waadixa ah waxaynu kaloo ka qaadanaynaa mafsadada iyo dhibaatada ka imaanaysa ribada dhibaatadeeda leanna nebigu waa ka xanuunsaday awah awah buu yihi waxa dhibaatada a marka ka joogo qofka laga xanuunsado ayaa la isticmaalaa marka ribadu mashaakilkeeda ayaynu ka garanaynaa waxaynu kaloo ka garanaynaa tawaaducii nebiga calayhi salaatu wasalaam sida saxaabadiisa uu isaga dhex jirayo timir iyo hadday u keenaan iyo uu caadi u ahayd ayaynu ka qaadanaynaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa waxyaalaha faakahaysiga ah oo timirta iyo noocaska in la cuni karo culamada qaar ba xadiidkan waxay ka daliishadeen masale la yidhaahdo mas'alatul ciina ayay ka daliishadeen oo yidhahdeen ciinada waxaa la yidhahdaa waa nooc mida ribada ka mid ah oo macnaheedu waxa weeye qofkii dukaan buu imaanaya markaasuu waxa uu samaynayaa inuu alaabtiibuu qiimo ku qaadanaya markaasuu haddana markaas waxa weeye qaymihii laftigoodii ama qaymihii qaymo ka yar baa lagu celinayaa shaygii markaasuu lacag qaadanaya asalkiisa ma rabin inuu waxaan gata dayn buu rabay inuu qaato dayn inuu qaatuu rabay lacaga lacag kuuma hayo buu yidhi laakin shaygan waa boqol reyaal maanta haye ama boqol dollar hadda haddaiga gedanaysid haddii aad dayn u qaadanaysidna waxa weeye waa boqol iyo konton dollar haye dayniisii buu leeyahay igu qor boqol iyo kontonka hadhawu markaa wuxuu samaynaya isla markaba wuxuu odhanayaa iga iibso marka adigu shaygiiso aniga gacanta kuma dhigin iga iibso oo hadda iga qaado markaasuu leeyahay waxaan kaa siinayaa boqol haye waayo boqolki iga sii hadhaw qofkii dayntii maxaa ku qoran boqol iyo konton boqol buuna qaatay waa nooc min alxiyala nabiguna waa nahye idaa tabaayactum bilciina haddaad ciinada wax ku kala gabataan waa nooca ribadaa bay dheheen culummadu oo waxa weye markaas aad waakhadtum abnaab albaqar aad waxa weeye raditum bizarci aad waxa weye beeraha ka raali noqotaan adduunyo ujeedsataan sallad allahu calaykum dullan dulli baa ilaahay idinku sallidayaa ayuu yiri nabiga calayhi salatu asalaam laa yanzichu cankum xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa aad diintiina usoo noqotaanna waxa weeye taas waxa weeye laydinka siibi mayo arrinta dhibaatada noocaasa lama ogola marka taasi waa xaaraam beeca lamana ogola waxa weeye waa ribo oo waxa weeye inkastoo culamada khilaaf ku jiro laakiin waa nooc ribada ka mida marka saasay u daliishadeen waxay yidhahdeen waxaanu ka qaadanaynaa culamada qaar baa u daliishaday inay waxa arrintaas aynan soo gelayn laakiin xadiidkaa kale haddaan lahayn bay noqon lahayd oo ciina waxay noqon lahayd haddaan nooca kala lahayn marka waa inaad silcadaadii iibisid silco kale ku iibisid kabacdi markaa silcadii aad waxa weeye sii gadid waa arrin dhib badan calaa kulli xaal marka wixii wax waadixa in wax lagu kala gataa la rabaa lama ogola waxaas oo dhanna waa xaaraam marka mas'alatul ciina inkastoo tafaasiirteedanu kala duwan tahay lama ogola oo waxa weeye ribadii in laga dheeraada la rabo alxadiid athalith والسبعون بعد المئتين عن أبي عن أبي المنهال قال وحا يري سألت البراء أيام ويديي براء بن عازب ويدي والتابع مركز يسوي براء بن عازب السحابي وزayd بن arqm zayd ibn arqmna waa صaxaabi labadooduba waa laba min aلصaxaaba radi allahu canhu baa ilah ka raali noqdee fi sar fi sar fi sarfi sarafkii baan weydiiyey sarifka lacagta iyo marka la isku fasirayo fakulu waaxidin minhumaa labadoodiiba mid walba wuxuu igu lahaa igu yiri yaqulu wuxuu odhanayay haadaa khayru mini ninkaana iga khayr badane weydiiye oo iga cilmi roone wa kilaahumaa yaquulu labadoodiiba waxay dhaheen nahaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu nahiyey can bayci in waxa weeye la iibiyo can bayci dahabi bilwaraq in dahabkii fida lagu iibiyo can bayci dahabi bilwaraqi daynan ha in fidadii dahabkii in fida lagu iibiyo waraq waa fidada wey in waraqii dahab lagu iibiyo isagoo dayna dayn marka lama ogola xadiidkan marka waxau caddaynaya dahabkii iyo fidadii iyaga inaan marnaba dayn la ogolayn marna dayn lama ogola haddii xataa hadda aada lacag ku iibsanaysid oo tiraahid boqolkan garaam oo dahab ah dayn ec lama ogola iyada marka dahabka iyo fidadu iyagu dayn ma galaan waxyaalaha kale waa la isdaynin karaa laakiin waa markii lacag lagu gadanayo ama ay kala duwan yihiin oo qofkii hadda hadduu maanta uu intuu bakhaari yimaado uu raashin ka gadanayo boqol kiishoo beriisa dayn waa kaga qaadan karaa laakiin haddii uu beriis ugu soo bedelayo dayn uma qaadan karo lakin hadduu lacag u keenayo waa ku qaadan karaa dayn amaa dahabka isaga marnaba lama ogola dayn oo waxa wey isaga daynti waa la diiday marka waka wuxuu yihi nahaa rasuulu llahi sal l slam can bayci dahabi bilwaraqi daynan in dayn lagu gato isaga waa la diiday oo lama ogola waa inuu noqdaa yadan biyad marka xadiidkan waxaa ka qaadanayna annahyu can bayci dahabi bilfidati aw bilfidati bidahabi waa la mide wahumaa aw axaduhumaa gaa'ib midkood inuu maqan yahay oo dayn lama ogola abadan iyaga dayn looma ogola waxaanu ka qaadanaynaa sixatu beyci marka inuu beyci ansaxayo haddii taqaabud uu jiro oo waxa weeye aan markaas isagii dayn una midkoodna ku maqnayn waxaynu kaloo ka qaadanaynaa beecaasi inuu fasahaadayo haddii meeshaas aan taqaabud jirin oo waxa weye markaas aan wixii lala kala wareegay alxadiid araabic wasabcuun bacda almiatain can abi bakrata ma aha abu bakr abi bakrata baa la yihahdaa ninka waa saxaabi kale radia allahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi sala la alay sl rasuulka ilaahi waxau nahyey can ilfidati fidadii in lagu iibiyo bilfida fida in lagu iibiyo wadahabi dahabi in lagu iibiyo ilaa sawa bisawa inay isla eg yihiin mooye waay wa amaranaa waxa uuna amray an nashtarii alfidata bidahabi kayfa shi'naa inaan sidii aan doonno ugu kala gadno haddaan fida iyo dahab isku gadayno sid alla sidaan doonno inaan kala badin karno wanashtari dahaba bilfida kayfa shi'naa haddii aan doonayno dahabna inaan fida ku gadan karno labadoodii in lagu kala gadan karo sidaan doonno ay maadaama ay kala duwanaadeen qaala markaasaa waxa uu yidhi fasa'alahu rajulu nin baa weydiiye wuxuu yidhi faqaala yadan biyad laakiin shardigii yadan biyad ma taagan yahay hadday kala duwanaadeen faqaala waxa uu yidhi haakadaa samictu saasaan maqlay waka marka xadiidkan wuxuu caddaynayaa adigu dahab baa haysataa qofkaana fidoo haystaa waad isku kala gadan ka dhaan waad kala badin ka dhaan oo waad isku qaymo ma aha waad odhan kartaa boqolka garaam oo dahaba kun garaam oo fida abaan kaa siinaya waad odhan kartaa laakin shardigu muxuu yahay yadan biyad waa in meesha lagula kala wareega saas weye marka macnaha uu ina leeyahay saxaabigu radia allahu canhu nahaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam can ilfidati fidadii in lagu iibiyo bilfida fida in lagu gado waa markay isku mid yihiin wadahabi dahab markay dahabkii isku isku nooc yihiin ilaa sawaa bisawa waa inay isla ekaadaan shardigu markaa shardigu waa inay isla ekaadaan qeybtan damaa marka kutusaysa haddaynan isku nooc ahayn in la kala badin karo wa amaranaa wuxuuna amray an nashtariya inaanu ku gadanno alfidata fidadii bidahabi dahab inaan ku gadanno jaa waa kala duwanaadeen marka kayfa shi'naa sida aan doonno inaan u kala badinno marka kayfa shi'naa kuma jidho iyo dambiyadii maaha waxa weeye kala badinta in la kala badin karo kadalika sidoo kale wanashtari dahaba bilfida inaan ku gadanno dahabkii fida kayfa shi'naa ay aanu kala badin karno qaala markaasaa waxaa lagu yidhi fas'alahu rajulu nin baa weydiiyey ayuu yidhi faqaala waxa uu yidhi ya dembiyad laakiin shardiga ya dembiyad ma taagan yahay wa su-aal faqaala waxau yidhi haakadaa samictu a saasaan maqlay lama dayn kara isaga ya dembiyad waa inay noqdaan marka sawaa bisawa waa markay isku nooc yihiin ya dembiyadna sidoo kale labadaas shardi waa loo shardinaya markay isku nooc noqdaan hadday kala duwanaadaan waxaa loo shardinayaa ya dembiyad laakiin waa la kala badin karaa marka xadiidka waxaan ka qaadanaynaa sidii axaadiistii horeo kale dahabkii haddii ay dahab lagu iibinayo inaan kala badin karin ayaynu ka qaadanaynaa iyo ay tahay shardigu inay ya dembiyad noqdaan laakiin hadday kala duwanaadaan asnaafta ribowiga ah mar hadday kala duwanaadaan si alla sidii la doonaa loo kala badin karaa oo waxa weeye hadda haddii qofkii uu ku gadanayo raashinka saas oo kale boqolkiishoo beriisaad wadataa isku qaymo ma aha burki iyo beriiskii burkii baa qaalisan oo matalan hadda maanta subxana kale burkaa qaalisan marka waxaa laga yaabaa kiishkii burkaa inuu konton dollar yahay beriiskiina inuu yahay afartan dollar marka waa la kala badin karaa beriiskii oo markaas beriiskii iyo burkii waa kala badan karaan leanna isku nooc ma aha oo waxa weye waa kala duwan yihiin ama in ay isku nooc noqdaan lama kala badin karo oo waxa way isku nooc noqdaan culamadu marka waxaa khilaaf ku jira berigii hore dahabka iyo fidada baa wax lagu kala gadan jiray oo wax walba iyagay ku qaybnaysnaayeen oo dinaarka iyo dirhamka iyo waxay ahaayeen dahab iyo fidlo la tumay dinaarku dahab la tumay buu ahaa marka qaymahoodana saasaa loogu qiimeyn jiray oo dahab buu ahaa sidiisa haddaba maanta lacagtan jirta iyadana khilaaf baa ka yimid oo lacagta maanta jirta asalkeeda waxay ku qiimaysan tahay lacagta maanta jirta waxay ku qiimaysan tahay dahabkii iyo fidadii oo waddan walba lacagta markii bangiga dhexe laga dhigayo adduunka dahab iyo fida loogu qiimeeya ha iyo wixii jawaar iyo macdan ah ayaa loogu qiimeeya sidaa daraaddeed marka lacagtaani qiimaha dhaco halkaasuu ka yimaada maalin walba waad aragteen marka lacaguhu isbedelayaan dollarka iyo lacagaha kale iyo intay isbedelayaan hadba waddan walba inta dahabkiisa iyo wixiisu bataan bay lacagtiisu xoog ku yeelanaysa sidaa daraaddeed marka khilaaf baa culimada ku jira laakin shardigu waxa weeye matalan dollar baa dollar ku gadaysa ma soconaysa inaad tidhaahid boqol dollar oo duuga sida dadka qaarkood maanta sameeyaan boqol dollar bay waxay samaynayaan waxay leeyihin kii duuga ahaa kaa siin maya boqol dollar oo cusube waxaan ku siinayaa siddeetan dollar oo cusub xaaraam wey lama ogola waa ribo leanno dollarkaana dollarkan oo la macnayo shilin soomaaliga maanta ma orin kadhid kunka shilin oo cusub iigu bedel laba kun oo duuga lama oran karo oo waxa weeye taasna mamnuuc wa laakiin markay kala duwanaadaan dee wakaa sida doona laisugu gadayaa boqolka dollar dhowr milyan oo shilin soomaaliya lagu bedelaya waa saas wey marka lacagtu waxay ku qiimaysan tahay dahab iyo fido khulaasadu waxa weeye calaa kulli xaal baabka ribada ah waa baab dhib badan waana aad iyo aad buu u dhib badan yahay waa in aad iyo aad la isaga ilaaliyo wuuna soo dhunta khulaasadiisuna waxa weeye asnaafta ribowiga ah lama ogola iyagu markay noocooda yihiin timirtu waa la mid timir timir lagu gadayo waa la mid wax walba culamada waxay dhahan marka wax walba oo ducmiya oo cuntadana waxa looga qiyaas qaadanaya shaciirta iyo timirta wax alla wixii lacagana fidada iyo dahabka marka laba nooc oo isku mida marka la isku gadayo waa inay isla ekaadaan ziyaado lama ogola haddii ay kala duwanaadaan waana la kala ziyaadin karaa laakiin bishardigii waxaa taagan yadan biyad waa in majliska lagula kala wareego amaa markay kala duwanaadaan oo waxa weeye ay noqoto wixii in lacag wax lagu gadanayo oo timir baa rabtaa in lacag ku gadatay ama sonkor baa raashin baa rabtaa dayn waa lagu qaadan karaa laakiin dahabka isaga lama ogola dahabka waa inuu noqdaa mar walba meesha lagu kala gadanayo waa in dahabka lagu dhiibaa dahabka dayn waa la diiday oo waxa way arrintaa lama ogola marka ribadaasi khatar wey amaa riba nasii'a ma keenin riba nasii'a waxa weye macnaheedu in shaygii dayn lagu bixiyo la yidhaahdo laakiin haddii aad muddadaa ku keeni weydid ziyaada ku daraysaa riba nasii'a la yihahdaa marka riba alfadli iyo riba nasii'a ayaa la yidhaahdaa labadooduba waa xaaraam lamana ogola baabka ku xiga waxa weeye baabu rahni waa baabka tobnaad rahnigu waxa weeye soomaaliduba rahni bay dhahaan oo waxa weeye wax lagaa dhigayo wey alaabaad maanta dukaan baa timid waxaad leedahay boqol kiish oo beriis isi ama boqol kiish oo sonkora lacagtana waxaan kuu keenayaa wakti hebel damiin wax damiina damaana la yidhahdaa wax aan kaasii haya keen baa tiri ha alaab u dhiganta qiimaha oo aan kaa hayo keen baa tiri ha waa saa soomaalidana aad bay u isticmaalaan qofaad arkaysaa shayga waxa weeye qaadanayaa masalan alaabaha yararkaa iyo mobil buu qaadanayaa keen buu leeyaha wax qofkii lacag baa lagu leeyahay matalan bay u isticmaalaan lacag baad ku yeelanaysaa qofkii wuxuu leeya waa kuu keenayaa keen buu leeyahay rahmad aan kaa sii hayo hoos saacadayda sii hay rahmad baa leeyaha marka soomaalida rahmad bay dhahaan taasna waa bannaan tahay oo waa wax bannaan weeye asalkeeda aayadda qur-aanka wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban fa rihaanun maqbuuda dayn marka la kala qaato waxay ahayd haddii kaatib la helo in la qoro ilahi waxa u yidhi idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musama faktubuu qora haddaba marka dayntii hadii ilahi waxau yidhi haddaad safar ku jidhaan waa xadarkii markaas haddaad safarkii ku jidhaan oo aada weydaan kaatib wax idii kala qoraa waxa weeye rahmad kala qaata ha maqbuuda gacanta lagu dhigay laakiin taasi waa safarkii xadiidkuna waxa uu ka hadlayaa caddaynayaa iyadoo xadar la joogo oo aan safar lagu jirin in rahmadii la kala qaadan karo oo wax la kala rahnan karo ayuu xadiidkuna caddaynaya marka aayaddu safarkii bay caddaysay aayaddu waa caam marka safar iyo safar bay caddaysay laakiin sunnaha ayaa caddeeyey xadarkana in la samayn karo oo ficilka nebigay ku cadda xadiidka alkhamis wasabcuun bacda almiatain can caaishata radia allahu canha caaisha waxay tidhi ana rasuula allahi sala la sl rasuulka ilaah ishtaraa waxa uu iibsaday min yahuudiyin nin yahuudiya ka iibsaday dacaaman shaciir buu ahaa baa layi qamadii ayaa riwaayada qaar caddeeya dacaam cuntuu ka iibsaday wa rahanahu wuxa uuna u dhiibo rahmad uga dhigay dircan min xadiid diraciisii uu dagaalka ku geli jiray oo bir ka samaysan uu yidhi intaan lacagtiisa ku keenaayo hayso diricaan ha diricu waa bahalkan laga gashado dagaalka oo waxa weeye qalabka lagu dagaalamo wey waa bahal qaaliya wey markaasuu yidhi hayso xadiidku marka wuxuu caddaynayaa caaisha radiallahu canha inoo caddaynaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu nin yahuudiya intuu ka gatay raashin raashinkii dayn buu marka usoo qaatay dayn buu usoo qaatay hool buu yidhi rahmad u haysa marka diracaygaan ninkiina diracii buu haystay oo rahmad u haystay leanna ninkan waa yahuudi oo nebigi ma rumaysna yahuudduna madiina waa deganaayeen oo dee ganacsi bay ku lahaayeen waka waxbaa laga gadan jiray ko marka xadiidka waxaan ka qaadanaynaa faa'iidadiisa jawaazu rahni inuu rahnigii bannaan yahay ama gaal iyo muslim qofkaa doonti wax ka gada eh inaad rahmad dhiibi ka dhib laba waxaan ka qaadanaynaa jawaazu mucaamalati alkufaar gaaladii in wax la mucaamili karo wax laga gadan karo oo nin yahuudiya buu nebigu wax ka gatay taasi ma aha marka macnaheedu in gaalkii la jeclaaday ama waxa weeye xumaantiisa raal laga noqday maya waa business caadiya weeye waa ganacsi dukaamada gaalada haystaan in wax laga gadan karo ayuu caddaynaya waxaa kaloo laga qaadanayaa in qofkan rahmad silaax wax hub ah in rahmad laga dhigi karo laakiin taa macnaheedu ma aha qof gaala in laga iibin karo hub laga iibin karo oo culamadu waxay yidhahdeen qofka gaalka ah oo muxaaribka ah oo dadka islaamka la dagaalamaya lagama iibin karo wax hub ah diricuna hubku ka mid ahaa marka ma aha macnaheedu inuu nebigu ka iibiyey oo kama uu iibine rahmad baa la yidhahdaa sii hayso inta aan ku keenayo marka saas ayuu xadiidku inoo caddaynayaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa jawaazu rahni rahmadii in la samayn karo fi lxadar iyadoo qofkii uuna safar ku jirin leannao aayaddu safarkay sheegtay xadiidkaana waxa uu sheegay inay bannaan tahay saf deganaanshihii iyadoo qofkii uu degan yahay inuu samayn karo ayuu nebigu sameeyey waka waxaynu kaloo ka qaadanaynaa shaciirka in dacaam lagu tilmaami karo leannahu riwaadaha qaar caddeeyeen dacaamkaas inuu ahaa qamadi inuu ahaa marka dacaam baa la yidhahda waa cunto oo waxa cuntadii buu kamid yahay baaburahni baa lataan la yidhahdaa soomaaliduna aad bay u isticmaalaan ummadoo dhan waa isticmaalaan oo wax banaan wey baabka koob iyo toban waxa weeye baabu lxawaala xawaaladaani ma aha midda soomaalidu maanta xawaalada u yaqaanin xawaala waa wareejin asalkeeda taxwiil bay ka timi macnaheedu waxa weeye qof baad adiga dayn ku leedahay adigana qof baa dayn kugu leh qofkii daynta kugu lahaabaa kaa dalbado ku yidhi lacagtayda isii markaasaa waxaad tidhi hebel baan ku leeyahay hebel ka qaado ha taas ayaa xawaalo la yidhahdaa laakiin middaan maanta ganacs ganacsiga keenay oo busineskaa oo qofkii inta halkaan lacag kaa qaado uu kuleeyahay meel hebla ka qaado baabulxawaala ma ahee waa baab waxa weye iyadu busineska ka mida oo waxa weye xawaaladun bay iskaga bixiyeen macnaha waxay ka soo qaadeen qofkaana inuu hadda aniga boqolkii dollar igu leeyahay oo kale qofkaas ana aan ku leeyahay laakiin qofkaasa wax kuma lehe business unbaa ka dhexeeya marka taasi waa nooc min business taa ka hadlimaya xadiidku halkan baabkan waxa uu ka hadlaya inagoo hadda ka hadli mayna xawalaada iyo sida loo diri karo iyo baabkaasi ee culummadu way isku khilaafsan yihiin ma ribaa soo gelaysa mise soo geli mayso waa baab dhib badan mana ka hadlayno culamo badan baa aada uga hadashay oo waxa weye khilaaf baa ka jira laakiin waxaan ka hadlaynaa oo xadiidku inoo caddaynayaa qof baad adiga dayn ku leeda adigana qof baa dayn kugu leh kii adiga daynta kugu lahaabaa lacagtiisii kaa raba ninkaana boqol dollar adiga ku leedaha ninkaana boqol buu kugu leeyahay war hebelow boqol ma kugu leeya ha hebelow boqolkii aad igu lahayd ka qaada ninkaan war hebelow sii ninkaa boqolkiisa khalaas aad baa loo isticmaalaa oo waxa weye taas ayaa xawaalada la yidhaahdaa alxadiid asaadis wasabcuun bacda almiatain waa laba boqol iyo sodobaatan iyo lix wacan abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayra waxaa laga wariyey qaala inuu yihi ana rasuula allahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahi qaala waxa uu yihi matlu lganiyi dulmun matligu waa werwareejinta wey meermeerinta ama werwareejin bay dadka qaarna aqaana meermeerin soomaalida qofka deynta kugu leh qof baa dayn ku leeda lacagna wuu haystaa war waxaygii isii maya beri ii imow haddana beri waa imaanaysaa saad beri ii imow waa werwareejinaya ama waxay dhahan somaalidu meermeerin na dadka qaar baa yidhahda saas somaali waay dhahay meermeerina waxayga isii waka marka matlulganiyi in la werware inuu werwareejiyo qofkii haniga ahaa alghaniyi waa midkaan hadda xoolaha lagu leeyahay inuu hani yahay baa shardiga marka madlulganiyi meermeerinta uu meermeerinayo kii xoolaha haystay qofkii xoolaha ku lahaa dulmun waa dulmi wey oo lacagta adii lagugu leeya inaad iska bixisid weeye inaad merme werwareejisid maaha qofkii laakiin waa haddii uu qofkaasi xoola haysto laakiin hadduuna waxba haysan oo faqri u geeyey war walaaba wixii ma hayo waa raadinaya ee igu soo noqo maal heblo ii imow xoolahaygibaa imaanaya isug waxbaan ii gadmin taa lama yidhaahdo waxa weeye meermeerin waa in laga sugo qofkii hadduuna wax haysan nabigu wuxuu yidhi wa idaa utbica haddii la raaciyo axadukum midkiin calaa mali'in mid wax haysta falyatbac ha raaco ha tani waxa weye marka qeybtan dambe waxay amraysaa qofkii daynta dalbayey qofkii aad daynta ka dalbaysay hadduu ku yidhaahdo war qofkaanaan xoolo ku leeyahaye ka qaado xoolahaagii ha raac marka haye ka dalba marka ninkaas kale oo waxa weye hadhow qofkaasaad ku leedahay xoolihii kii awal aada xoolaha kulahayd waa ka wareegtay waka waad ka wareegtay marka madlul madlul ghaniy meermeerinta uu meermeerinaya kii wax haystay oo qaniga ah xoolaha haystay qofkii wax ku lahaa inuu warwareejiyo dulman waa dulmi waidaa utbica haddii la raaciyo tani warwareejin maaha waidaa utbica haddii la raaciyo axadukum midkiin calaa mali'in mid wax haysta falyatbac ha raaco qofkaanaad xoolahaagii ka dalbatay wuxuu ku inoosa uguma lehid lacagta haa waa kuu qira ninkaanan kuleeyahay ana intaa war hebelow lacagtan kugu lahaa sii qofkan oo waxa weye sidaa ninkaani beri buu noqonaya dayntii waa ka baxday marka kaasaa dayntii ku wareegtay marka waxaynu ka qaadanaynaa xadiidka awalan taxriimu inay xaaraam tahay oo dulmi tahay waxa weeye in qofka xoolihii kugu lahaa aada warwareejisid oo waxa weye aad tiraa biri iyo saadam ado awoodi kara inay taasi xaaraam tahay madlul ghaniyi inay xaaraam tahay baynu ka qaadanaynaa bishardi laakin xadiidku wuxuu cadeeyey qofkaa wax warwareejinaya waa inuu qof wax haysta yahay hadduuna waxba haysan oo faqri yahay oo waxa weye xoolo la-aan sidaan u geysay kaa waa loo cududaaraya waa laga sugayaa ha waxa weeye fa maysaratun fa nadaratun fa nadiratun ilaa maysara bu yidhi ilaahay hadduuna haysan waxba waxa weye fa nadiratun ilaa maysara intuu wax ka helayo waa la sugaya laba waxaan ka faa'iideynaa lafdiga xadiidku wuxuu caddeeyey a lafdiga xadiidka inoo caddaynaya madlulghaniyi saas wey macnaha saddex waxaan ka faa'ideynaa haddii qofkan la raaciyo qof kale inuu diido ma aha ma diidi karo lacag haddaa igu lahayd qofkaa lacagti ka qaado waa la isku wareejin karaa ma diidi kara markaas waa inuu saas waxa weeye uga qaato wey culamadu marka waxay yidhaahdeen daahirka xadiidku waxa weeye inuu raaco oo waxa weeye uu amar wey falyat falyatbac buy nabiga alay slat slam laakin ma la sugayaayo horta kii wax lagu lahaa inuu aqbalo oo yidhaahdo haa ninkaani waa igu leeyahay intaa haye anaa ku siinaya soomaalidu saas isticmaalaa shardi ma aha bay yidhahdeen culimmadu laakin mar haddii la yidhahdo war hebel baad xoolaha ku leeyahay ee ka qaado hadduunan inkirin hebel markii loo tago uu yidhahdo ninkaa waxba iguma leh hadduu yidhaahdo dee kii kale kusoo noqonaya marka shuruud bay udejiyen waxay idhahdeen ko waa inuu horta midkaan xoolaha la raacinayo oo waxa weye ladhahayo ninkaa xoolihii ka qaado horta waa inuu wixii bixinaya oo aqbalaa oo yidhahdaa waa bixinaya labo waa in laga qaadan karaa beri hadduu inkiroo maxkamadda la keeni karaa oo la raaci karaa laakiin inaanu la og yahay inuu waxaan bixinaynin ama dhibaata ka imaanayso lama raacinayo qofkii calaa kulli xaal khulaasada waxa weeye qofkaasi la raa haddii la yidhaahdo hebel waxaagii ka doono waa inuu ka doontaa oo ma diidayo hadduunan diidin kii wax lagu lahaa oo oo oo labaad haddii kii wax lagu lahaa markaa uto siduu ku yidhahdo ninkaa aniga waxa ma siinayo waxna iguma leh hee kii baad usoo noqonay waxay kaloo culimmadu ka hadleen haddii ninkii laguu diray intaadan gaarin uu dhinto ama uu cayroodo ama uuba intuu shala aqbalo yidhaahdo anaa bixinaya kabacdi inkiro ma kii horaad kusoo noqonaysaa mise kan unbaad dabagelaysaa daahirku waxa weeye inaad kan dabagelaysid laakin khilaaf baa ku jira soomaalidu laakin kii horay kusoo noqdaan oo aada iyo aada isku dhejiyaan marka yidhaha anu waxayga adaan kugulahayo waxayga isi baabka labiyo tobnaad waxa weye baabu man wajada silcatahu cinda rajulin qad aflas qofkii hela xoolihiisii nin cayroobay muflisku waxa weye qofka cayrooba haddaad markaa masalan tusaaluu si u caddaado nin baa waxa uu kaa gatay boqol kiish oo sonkora bakhaarkii buu dhigta lacagtii beri baan ku siinayaa buu ku yidhi ama saa dambe ama mudduu kuu qabtay lacagtii markuu raashinkii kaala degay waaya ninkii inta aadan muddadaadii la gaarin buu ninkii daymoobay waa kacay xooli muflis buu noqday macnaha lacagta lagu leeyahay iyo xoolihiisii waxaa batay waxa lagu leeyahay toban qof baa soo istaagoo nin walba dayn u haysto bakhaarkiisa waxa yaalna uma qaybsami karaan waa cayroobay marka qofka muflis baa la yihahdaa waka waa kacay waa meesha saanu ku odhan jireen waa deni kacay macnaha qofkii markuu taajir ahaayo kaco oona waxba haysan waa cayroobay wey xoolahan marka yaalla oo meesha yaalla laba arrimood bay uqaybsamayaan dadkii daynta lahaa markay yimaadaan haddii qof uu xoolihiisii bicayniha uu helo iyadoon waxba laga bedelin boqolkiishiis kiish oo sonkorta ahaa oo meeshoodii yaallaba u yimid oo aanu waxba laga bedelin lacagtiina horay waxba uma uu qaadan boqolkiishii ki kiish buu raranaya wixii soo hara marka ayaa dadkii kaloo daymaha lahaa loo qaybinaya ila annaga iyaga xoolahooda waa bedelmeene laakiin haddii sonkortiisii bedelanto ama qaar la gado ama waxa weeye w awal lacagtii qaar gaatay ama matalan lacagtiibuu qaar qaatay ama bedel baa ku dhacay ama kharash baa galay oo inta meeshii laga raray baa meel kale la geeyey isbedel baa dhacay markaa dadku ula simeeyey marka baabku taasoo ka hadlayaa qofka xoolihiisii helay dharkuna waa la mid haddii dharkii sidiisii yahay dharkii la bedelin oo waxa weeye sidoodii uu yahay alxadiid asaabic wasabcuun bacda almi'atayn laba boqol iyo toddobaatan iyo toddoba xadiidka awey waxa uu yidhi oo laga warinayaa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka ilahi waxa yidhi aw amase waxa uu yidhi ha aw qaala waxa uu yidhi samictu rasuula allahi sal sl rasuulki ilaahay baan ka maqlay oo yaquulu odhanaya man adraka kii soo haleela man ruuxii adraka soo haleeloo soo gaara maalahu maalkiisii bicaynihi maalkiisa laftigiisii cinda rajulin nin ama qof aw insaanin qofku doono waa noqdee waa shak raawi maanaa nabigu wuxuu yidhi cinda rajulin aw insaanin labadaba isku mid qof agti ugu yimaada qad aflasa cayroobay fa huwa axaqu bihi isaga ayaa u xaqle maalkiisii inuu qaato min gayrihi dadkii kale isagaa uga xaqle oo la odhan mayo ninkaani waa cayroobaya boqolkaaga kiish baan kula qaybsamayna war ninkaan aniga raashinkaygii baan helay oo sidiisiiya lacagna ima siinin xoolahaygaa raranaya idinka wuxuu idin ka qaatay haddii waxa wey u raacda ila ninkaan waa cayroobe saas weeye macnuhu marka man adraka qofkii soo haleela maalahu maalkiisii maal waa caam marka waxay doontaan ha noqdee maalkiisiibuu u yimid hadduu doono baabuur ha noqdo hadduu doono wax kale ha noqdo maalkiisiibuu soo haleela bicaynihi laftigiisii oo waxba laga bedelin isagoo sidiisiiya cinda rajulin aw insaanin qof agtibuu ugu yimid awal uu ka qaatay xoolaha qad aflasa cayroobay fa huwa axaqu bihi isaga ayaa u xaq leh min gayrihi ay min alghurama ghurama wa jamcu qariim macnaha ghurama waxaa la yidhahdaa dadka cay dadkii wax ku yeeshay qofkan qofkan bakhaar bay haystay suu bakhaarkii u hayay oo maalinba qof uga qaadanayay raashin uu maalintii dambe xoolihiisii iyo waxa kala batay dayntii lagu lahaa he waa kacay marka qofkii waa cayroobay mar hadduu cayroobay markay yimaadaan oo bakhaarkii la yimaado haddaad alaabtaadii oo sideedii oo waxba laga bedelin heshid alaabtaadi baa raranaysa haddii alaabtaadi wax laga bedelay dadkaasaa ula siman tahay nasiibkaa wixii kuu soo baxa wixii kalena waa ama waa laga suganaya de ama waa khasaaro qofkii waa kacay oo waa laga suganaya maxaa laga faaidaya marka xadiidka waxaynu ka faa'idaynaa daahirka xadiidku caddeeyey qofka xoolihiisii u yimaada inuu isagu xoolihiisi u xaq leeyahay oo dadka kale uga xaq leeyahay mafhuumka waxaa laga fahmayaa haddii xoolihiisii uuna soo haleelin oo wax laga bedelay masalan ay nooc kale noqdeen si kale wax loo geliyey ama intuu gabay lacagtii meesha taallo inuuna markaa dadka uga xaq lahayn ayay laga fahmayaa culamada qaar waxay yidhaahdeen haddii dadkii quramada ahayd oon isku yimid ay yidhaahdaan qofkan war boqolkii kiisha rarane qaymahoodii qaymayso ila shalay intaasaad ka siisay maantana inay kacday baa dhici karto sokortii ma inuu aqbalaa mise boqolkiisa kii shubararanaya xaq wuxuu leeyahay inuu boqolkiisa kii shararto ama ha u kiceen ama hau ha u riqiiseen isaga ayay u taalaataa calaa kulli xaal xadiidku wuxuu caddeeyey qofku inuu wixiisii hadduu helay uu xaq u leeyahay aan lagu qabsanaynin amaa kuwii kale oo waxa weeye xoolahoodii iyagu aan sidoodii u helin iyagu markaas ninkaani waa daynoobay oo waa kacay mar hadduu kacay marka oo faqri noqday markaa waxa weeye dee mucsir buu noqday waa laga suganayaa ama waa loo cafiyayaa ama waa baab kale markaas baabka saddex-iyo tobnaad baabu shufca shufcada waxaa la yidhaahdaa waa isku dhejin weeye shufcadu waxaana waa dhul isku dhegan dhulka isku dhegan baa shufca la yidhaahdaa matalan dhul baad adigu leedahay dhulka kugu dheganna qof baa leh ama matalan sida in badan ay ka dhacdo dukaamadoo kale ka dhacda dukaankan qof baa leh dukaankaanna qof baa leh derbiga dhexdaana waa ka dhexeeya oo derbiga dhexda ay wadaagaan ninkii dukaankaa lahaabaa wuxuu rabaa inuu dukaankiisii gado waxaa xaq u leh inuu horta laga gado marka ugu horeysa ninka dukaankan kala leh haddii uu gadan karo hadduu yidhahdo anaa isku gadanayo labadii dukaan qof kale lagama gadi karo laakiin wixii sicirka suuqan baa laga siinaya oo waxa weye waa inay sicirkii ku heshiiyaan laakiin qof kale intaad keentid ma oran kadid qofkaanaan ka gadayaa qolkaygii derbigii inaga dhexeeyey iyo hadhow qofkaana kula wadaagaya maya dhulkuna waa saas o kale anna waxaa laga baqayaa qofkaan cusub hadhow dhibaato inuu keeno shufcaa la yidhahdaa marka waxaa taa ka duwan marka xadiidkaa caddaynayee haddii wadda idii dhaxayso oo dariiq idii dhexeeyo oo iid qof walba u calaamadsan yahay matalan hadda dhulka waaweyn oo kale qof walba intiisiibaa u elaysan dariiq baa udhexeeya taa shufca lama yidhahda marka oo qofkaana cidduu doonuu ka gadan karaa dhulkiisa liannahu dariiq baa idii dhexeeya oo waxa weye shaqo iskuma le markaa alxadiidu athaamin wasabcuun bacd almiatain laba boqol iyo toddobaatan iyo sideed waxau yidhi can jaabir ibni cabdillaahi radi allahu canhuma jaabir ibni cabdillaahi waxau yihi qaala waxau yihi jacala amase waxa uu yihi wa fii lafdin qadaa jacala nebigu waxa uu ka yeelay oo xukumay wa fii lafdin lafdi kale qadaa waxa uu xukumay oo waxa weye nebigu uu xukumay annabiyu sala allahu alay wasalam nebigu waxa uu xukumay bishufcati shufcadii waa wixii la wadaago isku isku isku dheganaaye fii kulli maalin maal walba oo isku dhex jira lam yuqsam aan la qaybin marka halkaan maal waxaa loo jeedaa waxyaalaha dhulka iyo waxa weeye maaragtay matalan baabuur la wada leeyahay iyo dhul la wada leeyahay iyo ayaa loo jeedaa laakiin maalka caadiga ah waxa weye dee wixii kale oo kala qaybsan shaqa iskumale marka fii kulli maalin maal walba lam yuqsam aan la qaybin oo waxa weye la kala cadaynin oo waxa weye aan dariiq u dhaxaynin nooca shufcadii buu nebigu ku xukumay qaybtaan dambaa marka inoo cadaynaysa haddii wadda u dhaxaysa oo la kala saaro waxa uu yidhi faidaa waqacat alxuduud haddii waxa weeye qof walba xuduudiiyo so seerihii uu kala caddaado oo qof walba intii uu leeyahay loo cabiro wa surifat duruq duruqdiina la kala duwo oo qof walba dariiqiisii u cad yahay gurigaasaad leedahay waddadaasaa dariiq ku ah ninkaana waddaa idii dhexaysa iskuma dhegenidin qof walba gurigiisa qofku doonuu ka gadan karaa alaa shufcata marka shufca ma jirto waka marka shufcadu xadiidka qeybtan dambe waxaad ka garanaysaa dhulka inay ka hadlayso oo waxa weeye dhulka unbaa shufco geli jiray laakiin way dhacdaa in waxa weeye addoommo la wada lahaan jiray qof in hal addoon in la wada lahaan jiray in waxa weeye faras la wada yeesho in waxa weye maaragtay baabuur la wada yeesho wax walba oo aan markaa kala qaybsamaynin oo aan kala baxaynin ayaa waxa weye shufcadii noqonaysaa wixii laakiin kala qaybsamaya oo bannaan kala marayo oo waddadoodii caddaanayso hadday dhul tahay dariiqii udhexeeyo hadday waxa weye bannaan kala tahay laba baabuur baa idinka dhexaysa isku mida nin walba baabuur buu qaatay nin walba kiisa ku doonuu ka gadan karaa saas wey macnuhu marka waxa yihi qadaa nabiyu sala alla alay slam bishufcati shufcadii buu xukumay nebigu fii kulli maalin maal walbo lam yuqsam aan la qaybin oo aan kala qaybsamayn oo kala baxaynin fa idaa waqacat alxuduud seerihii hadduu kala caddaado oo qof walba xadkiisii u caddaado wa wa surufat duruq duruqdiina la kala caddeeyo oo qof walba waxa weye ay u caddaato qaybtii uu lahaa falaa shufcata shufca wax la yidhaahdo ma jiraan wax shufco la yidhaahdo marka ma jiraan oo meeshaa shufcadii waa ka baxday sababtu waxa weeye qoxi waa kala caddaadeen isku wax isku dheganna ma jiraan marka sidaa daraaddeed sababta loo samaynayo shufcadaba waxa weeye inaan qofkaan hadhow dukaankiisa dhibaato u imaanin oo qofkaan kale dhibaato ula imaanin taas ayaa laga cararayaa marka xadiidka waxaan ka qaadanaynaa wax walba oo isku dhegan oo aan la kala qaybin oon kala caddaanaynin inay shufcadii ku sugnaanayso oo waajib tahay qofkan in waxa weeye uu iibsado hadduu iibsan kari waayo markaa fasaxo qofkii rabaa laga iibin kara oo laba dukaanoo isku dhegan derbiga hadda soomaaliya aad bay ugu badan tahay dukaamada isku dhegan yihiin bakaarada derbi baana ka dhexeeya aad bay ugu badan tahay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa haddii ay duruqdii kala caddaato oo waadix kala noqoto oo aan wax isku dhegan jirin qof walba ciddii uu doono ayuu wixiisa ka gadanayaa lamana khasbayo qofna qof walba isagaa ikhtiyaar leh kan marka deriska la-ah hadduu isagu markaa derisnimo waxa weeye loo siinayo laleeya isagaa derisay ha laga gado taasi waa wanaag laakiin shufca wax la yidhaahdo ma jiraan maadaama ay duruqdii kala duwanaatay marka shufcadu waa markii duruqdu ay isku darmayso waxa wixii isku dhex jiraan oo aan la kala saari karin taas ayaa shufcadii waajib noqonaysa ama haddii bannaan la kala taagan yahay hadda qofna qofka kale uma xira qof walbana ikhtiyaarkiisa ayuu leeyahay oo haddii wax la kala gadanayo waa ikhtiyaari marka baabu baabu axkaam aljiwaar jiwaarku waa deriskii marka shufcadii marku ka soo baxay buu deriskii inoo sheegaya deriska iyaguna axkaam bay leeyihin haddii labadii qof deris yihiin oo meeshaan wuxuu ka hadlayaa laba qof baa derisa boos ba booskaagii baa dhisatay guri baa kaaga dhisan marka gurigii ka dhisatay bu wuxuu rabaa qofkii deriska kula ahaa inuu isaguna dhisto oo derbigaaga ku qabsado ama alwaax hadduu aha alwaaxaagii ku qabsado oo waxa weye ay isceliyaan oo sidaas uu waxa weye u sameeyo dadku ma jecla marka laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu oranayaa xadiidkan soo socda inaan qofkii hadduu kaa dalbado inaan loo diidin الحديث التاسع والسبعون بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك إلهي وحوي لا يمنع يونا أديد جار من درسة جاره درس كيس يونا أديد أن يغرس إنو كتلاشو كبيرتو ووحوي أكوقف صدع لقوضا خشبته خشبته khashabatan macnaha inuu tiir ku qabsado khashaba waa qoriga wey fii jidaarihi derbigiisa inuu tiir ku qabsado yuu diidi hadda aad bay u dhacdaa derbiga hadduu qofkii ku yidhaahdo waniu derbigaagan aan ku qabsado derbiga kale oo aan derbi cusub intaan dhisi lahaa inoo dhexeeya derbigaaga aan ku qabsado oo kale ama qori aan ku qabsado waxa weeye markii guryaha cariishkaa iyo la dhisayo aan isku qabsano labada derbiyo aan waxa weeye qorigii qoriga kale ku qabsado waka laa yamnac yuuna u diidin jaarun jaarahu derisku yuu deriskiisa u diidin an yakrisa inuu ku qabsado oo ku tallaasho oo ku ku beerto macnaha inuu ku dhisto khashabatahu waxa weeye khashabadiisii khashabahu tiirkiisii qorigii fii jidaarihi derbigiisa uma yaqulu markuu abu hurayra saa u wariyeybu waxa uu yihi uma yaqulu abu hurayra waxau ohan jire dadkii xoogaa karaasaday buu arkay maa lii araakum maxaan idii arkaa maa lii araakum maxaa iigu wacan waan idii arkaa canhaa mucridiin inaad ka jeensanaysaan xukumkaa oo aad karaahsanaysaan wallaahi ilaahay baan ku dhaartay la armiyanna bihaa bayna aktaafikum wallaahi ilaahay baan ku dhaartay bayna aktifakum macnaha aktaafikum wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye waxaan ku tuurayaa garbihiinaan ku dhex tuuray sababto waxay anigu xukumkeeda gaarsiina wey aniga dakasmaya laakin xukumkeeda soo gaarsiina anigu maadaama aan nebiga ka maqlay waa idii sheegaa waana werinayaa mar walbana waa idii sheegayaa idinku ama qaata ama ha qaadanin sababto waxa weye waa abu hureyre saa uleeyahay dadku ma jecla arrintan sababto waxa weye qofkii u ka baqayaa in hadhow shiddo iyo mixnad u timaado oo waxa weeye ay dhibaata uga timaado sidaa daraaddeed bay u diidaan marka xadiidkan waxaan ka faa'idaynaa annahyu can manci iljaari in jaarka loo diido arrintaas in la inaga nahyey culimmaduna waxay yidhaahdeen bishardi waa in aan dhib uga imaanayn qofkii hadday dhib uga imaanayso oo waxa weye inuu derbigaagii duma ka baqaysa ama dhibaata uga timaado markaasoo kale qofku waa diidi karaa waa odhan karaa arrintan dhib baa iiga imaanaysa laakin haddaan dhibaata uga imaanaynin inuu u diida ma aha leanna waa ixsaan deriskana ixsaan badan baa laysku sameeyaa nabigana calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad buu deriska xuquuqdooda u adkeeyey ilaa uu yidhi waxaa jibriil kama zuulin inuu igu celcelinayo yuusini biljaar deriska inuu ii dardaarmayo xataa danantu ilaa aan u meeyey inuubay dhaxli doonaba oo odhan doono derisku way isdhaxlayaan daraaddeed marka deriska waxa weeye axkaam badan bay leeyihiin oo wanaaga lama raba marka in deriskii la dhibaateeyo oo waa in aad iyo aad waxa weeye deriska loo ixtiraamo ayaa la rabaa danta ay leyna loo fuliyo waa wanaag waa ixsaan loo samaynayo jayd halkaa marka waxaa inoogu eg baabka baabka ku-xiga waxa weeye oo shan iyo toban baabu lkasbi kasbigu waa xooga wey waa inaad wax xoog qof uga qaadatid oo ka khasbatid ayaa la yidhahdaa kasb soomaalidu khasab bay dhahaan marka waa khasabkaa soomaalida u taqaan wey waa xoog inaad wax uga qaadatid marka qoyinka ayay waxay ka dhigaan ha soomaalidu marka waa kasbiga ma aha khasama alxadiid الثمانون بعد المئتين لو بقول يسديتن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحوي من ظلم قفك ظلمية وكان صلى ما أنت قبع بعضي من ظلم قفك ظلمية من الأرض وحدك كمبة قيد شبر قيد شبر أي قده وحقودك ما هل تاكو قيد شبر وهل تاكوي مركز قيدك وحلقة وضع إيه wax u dhigma oo la-eg wax la-eg taako qofkii dulmiya adduunyada ku dulmiya dawiquhu waxaa waxa weye dawiqahu waxaa loogu duuduubaa oo dawiqahu allahu alla ugu duuduubaa qoorta min sabci aradiin dhawqu waxa weye wixii qoorta lagugu duuduubo marka dawaqahu allahu ama dawiqahu waxaa loogu duuduubaa min sabci aradiina toddobada dhul ayaa halkaa taaka intay kaga beegan tahay ayaa qoorta loo surayaa maalinta qiyaamaha inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun soomaali maanta tan waa ku khasaareen oo dhibaato badan baa ka raacday leannao dhulkii waa la kala boobay dhulkii adigu aada lahayd ayaa lagaa qaadayaa haddana xabad lagugu xijinayo bal maxaa ka sheegtaa dhul soomaalidu guryihii dhisnaabaa la kala dhacay wax walbaa la kala dhacay xoolihii baa la kala dhacay marka dhulka keliya maahe wax walba oo la kala dhaco maalinta qiyaamaha waa dulmi taagan wa walow ha noqdo kaasiye cadayba nebigu arag buu gaarsiiyey walow kaana araakan manaha wax yarba ha noqde wax alla wixii la kala dhaco boob iyo xoog lagu kala qaato maalinta qiyaamaha waa wax xadiidkan marka waxaa laga faa'iidayaa inay xaaraam tahay dulmigu asalkiisa inuu xaaraam yahay dulmiga oo dhan waxaa kaloo laga faa'iidayaa inay dhulka oo la kala boobaa xaaraam tahay oo qof hadduu dhulka isagu hanto oo leeyahay lagamana boobi karo lagamana qaadan karo oo isaga iskale waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa qofku haddii uu dhul leeyahay dhulkaa inta ka hoosaysa toddobada dhulba isaga iskale waxay yidhahdeen culammadu hadday dhacdo matalan hadday dhici lahayd in inta hoos loo dego toddobada dhulba la degi karo he qofku intaa uu ku aadan yahay dhulkiisa iyo inta ka hoosaysaba isagaa leh saas daraaddeed marka ciqaab waxaa looga dhigayaa qofkii dhacay in toddobadaas dhulba waxa weeye lagu ciqaabo oo qoorta loogu duuduubo maalinta qiyaamaha walciyaadu billah wax la qaadi kara ma aha oo qofkii waxa weeye uu u dulqaadan karo marka qof walba ilaahay intuu ka baqo inuu maanta iska ilaaliyo ayaa la rabaa oo arrintaa aada iyo aad uu uga cararo wallahu aclam billahi tawfiiq halkaa ayaynu ku joojinayna insha allah